wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa sheegaya in maanta magaaladaasi ay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ku tartamay danjire cali siciid fiqi iyo maxamed cabdiraxiim fiqi xildhibaanada soo xaadiray waxay ahaayeen sagaashan iyo saddex mudane siddeetan iyo saddex cod waxaa helay danjire cali siciid fiqi halka maxamed cabdiraxiimna uu helay laba cod mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa isku soo sharaxay guddoomiyaha baarlamanka laba musharax oo kala ahaa danjire cali siciid fiqi iyo maxamed cabdiraxiin waxaa soo xaadiray sagaashan iyo saddex mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya siddeetan iyo saddex ka mid a waxay cod ka siiyeen danjire cali fiqi halka laba ka mid a ay cod ka siiyeen maxamed cabdiraxiin iyadoo siddeed ka mid a codadkana ay hallaabeen xildhibaan xasan cabdinuur oo ah guddoomiyaha ku-meel gaarka ayaa ku dhawaaqay natiijada guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u tartamayay laba musharax oo kale ahaa maxamed nuur iyo aamine sheekh maxamed waxaana ku guulaystay maxamed nuur halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamaysay shamse maxamed yarow mana jirin cid la tartamaysay waxaana xilkaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad ku guulaystay shamse maxamed yarow xildhibaan cali dhuux oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada maanta ka dhacday magaalada baydhabo
maanta soo ma koobi karo farxaddayda maanta waxaa dhacay wax dastuurka soomaaliya ay ku qoran tahay ah qofka bini aadanka inuu wax doorto ama in la doorto waxaa koonfur galbeed ka dhacda doorasho xaq iyo xalaal ah waxaan ku faraxsannahay maanta in reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku jiraan doorasho dimuqraadi ah oo caalamka iyo adduunka o dhan laga wada fiirsanayo markhaatiyo badan ay joogaan oo aan ku dooranayno si xaq iyo xalaal ah dadka reer koonfur galbeed dhexdooda soomaaliya ay isku dooranayaan aad ayaan u faraxsannahay cadoosh ammaanka goobta doorashada ayaa si weyn loo adkeeyey waxayna doorashada ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo